ninkaa waa wiil yar oo aqli badan oo karti badan waaye kabaadiisa kuma ogaanin maanta oo jiifnimo loo dhiibanaya xilkiisa wuu godani waxaan rabnaa inaa xilkiisa ha guta inaad ku fiirisiin oo waxaan rabnaa ad ilaayaahe asagana dadaal badan baan ka rabnaa xafladda caleemasaarka jiifka cusub ee dhammaajaalaya ibraahim nuunow cali oo lagu qabtay iskuulka hoose dhammaajaalaya waxaa ka soo qaybgalay laamaha ammaanka mas-uuliyiin ka kala socday deegaanada dhadhaab lagdheera iyo garisa inta badan jiifafka dhadhaab hogaanka dhaqanka culimada diinta iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana jiifka cusub lagu booriyey inuu bulshada si hufan ugu shaqeeyo
caleemasaarkiisana ugu faraxsannahay unana shaqayn doonaa waxaana codsanayaa dowladiyo dadweyno reer dhamaajaale arrinta anaga jibafka waxaa laynahay waxaa waaye waxaa yar ee hoosta laga gelinahay sidaa awgeed dadkaada daacada ugu shaqee reer dhamaajaale oo inagana soo dhoweeya gacan furana ku soo dhoweeya asagoo absinta allaha ka dhigo kii mas-uulkii khayr kale oo barakaysan oo lagu maamooda allaha ka dhigo asagana waxaan faraynaa inuu ilaahay ilimkiisu waafajiyaa xaqa iyo manaaja sidoo kale shacabka ayaa loogu baaqay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan jiifka xilkiisa maanta loo cumaamaday faraxsannahay annaga haddaan nahay reerdadaab iyo reerwaabo marka waxaan idiin sheegaynaa in jiifafka shaqo adag ee u taallo dadweynaha marka waxaan ka codsanaynaa shaqadaas inay u fudeeyaan oo ay la shaqeeyaan waxaan kaloo ka codsanayaa jiifaf jiifka cusub in public confidence uu samaysto jiifo uu ku helo public confidence waa inuu helo integrities uu hagaajiyo m c a ga woodhka dhamaajaale cumar cabdi gabay dhiggiisa woodhka baraki ee lagdheera xasan geeley iyo mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay wakiilkii hore woodhka abaq amiin sheekh cali oo ka qayb galay xafladda ayaa u hambaliyeyey jiifka cusub ninkaas insha allah uga hela inaad la shaqaysiin oo ku shaqaysatiin baan rabnaa waa wiil yar oo dhalinyara horena sii shaqayn jiray haddana shaqa diyaar u leh marka waxaan rabnaa reer dhamaajaale ninkaas inaad gacan siisiin oo la waxaan meeshan u imaanay halkan aan joogno waxaan u imaanay in aan farxad la qaybsanno walaalkeen ibraahim nunow cali oo jegada ayada ee maanta loo magacaabay yaan maaragtay farxadda u imaan inaan la qaybsanno waxaan ilaahay ooga baryanaa in ilaahay uu maaragtay xilka u fududay reer dhamaajaaleena ninkaa inaad la shaqaysiin reer dhamaajaale waxaan leenahay insha allahu tacaala nin baa idinku soo kordhismay nin dhallinyaro oo fahmo leh inaad la shaqaysaan ood garab siisaan ood tilbaabtaan ood u samartaan baa iniga laidinkaga baahan yahay shacabka maxaan leeyahay baa inaan la shaqayno oo gacmaha aan qabsano soo diyaar uma nihin inaan garab istaagna soo diyaar uma nihin waxaan ku garab istaagaynaa afar iyo labaatan sac garab baan ku nahay habeenni maalin baan kula shaqaynayna insha allahu tacaala dhankiisa jiifka la caleemo saaray ibraahim nuunow cali ayaa muujiya dareenkiisa ku aadan farxadda maanta maxamed baaridow maanta horta dareenkii lama soo koobi karo dadka meeshan joogan waxaan u malaynay kumanaan baa imaatay meeshan dadka dhammaajaaley iyo dadka meelaha kale ka imaadeen iyo ilaa lagdheera dadaab subcounty liboy subcounty meelo kala duwan aad u fogaa laga imaaday ilaa nairobi gaarisa marka dhammaan wixii alle wixii meeshan imaaday aad baan ugu mahad celinaya sida aad ogsoon tahay waxaan u malaynayay arrintan jiifnimada waxaan qaatay taariikho bisha sideeda aan waraaq helay ilaa haddana xilka waa hayay maanta ayaa xafladayda ay dhacday waxaan horaan ka soo shaqaynayay ilaa iyo dhowr iyo toban sano ku dhowaad waxaan ka soo shaqaynayay qaybta loo yaqaano n r p national registration bureau oo loo soo gaabiyo n r p
jiifka cusub ayaa ballan qaaday inuu shacabka si daacada ugu adeegi doono wuxuuna ugu baaqay inay nabadgelyada ka shaqeeyaan dadweynaha meeshan joogo dhamaajaali location ayuu xilliga saaran yahay inaan u adeego si daacadnimo ugu adeego maaragtaaye si ay ehelnimo iyo qaraabanimo iyo wax walba ku jirto aan ugu adeego shacabka waxaan ugu baaqi meeshan waxaan u malaynay boda sisoo maxaa waaye area boda boda ay u dhowdahay meesha laga soo bilaabo hamey ilaa iyo laga gaaro meesha la dhaho banaaney qooqaar ayay ku eg tahay intaa waxaan u malaynay xagga boda ay xigtaa xoogaha security-ga yaa aad meeshan looga calacalaa waxyaalaha meelaha faraha lagu taayay ku jirta shacabka waxaan leeyahay security inaga gacanta ku qaban kartiin annagana waan idinla shaqaynaynaa waan idin garab taaganahay security waxa la wixii ku saabsan oo security inay gacanta ku dhigaan oo ayaga ay ka shaqeeyaan baa la rabaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab